xarunta caafimaadka ee sofaya dhowaan waliba laku hirgeliyey magaalada baydhabo waliban iyo kumid ee taa harumo laga daawayo waana lakiirow ilko wayba xaruntum biyaasi adeegyada guud ee caafimaadka sida hiridowka ilko sameeyowka dabarka ilko daawayowka cudurada ka dhicayaan afka anka horeen maamulaha xarunta caafimaadka ee sofa iyo waliba uuse sharaxaad kubiyey baahida sheentay in magaalada baydhabo la sheena xaruntum xaruntu sofa health center may la aasaasay labada kun iyo labaatiyo lamadii mayna ka aasaasay xarunta muqdisho mayna farac xataa kawaa la tahay magaalada baydhabo oo hata kasoogna saasoo kale may farac yani litaa ama qorshada jadwalshankajaar intii maamul goboleedyada dhan xarunka la hata hata maynin horeeya intii gaalkacay kasuubina kismaayo iyo walinool may fadaan maamul goboleedyada xarunka la hata xarunta waa xarun yani health center waa ka shaqeeyaas yani mayb waa caafimaadka guud khaasatan qeybtii qeybo maylata qeyb dantal ah oo saatita toorisada iyo warbixinta kensiyada dantalkaas oo markaa dadka lakuxabaxada markaala ogaani magaalada baaxada intijan ogaani lakuxaqabtarni saasoo kale maylana xarun sofer waa xarun wiin oo yani qorshaha badan inta isbitaal guud nagada laakiin xataa qaybta dantalkanin furo insha allah bilowmka dambe nahrenamay fadaan isbitaal guud inta nagu suubin oo adeegyada caafimaad oo dhimaystir yani dhimaystirna marka qayb hataa mayba farmashadii mayba daawooyinka oo tayle oo yani yaala sahata marka daawooyinkaas oo yani mayba waa magaalada baaxida jiro una ku duulaan baaxada magaalada jartantion dhaboolna dhanka kale doctor aysa faadimo oo qaabilsan dhanka daawayowka iyo qurxinta ilko ee xarunta safa yaa ku hadli sadayooniska jaran bukaanada iyo anfidiyaasa adeegyada shaldum iyo qalabka ayaan isticmaalasa hirowka ilko laka hirow biro gabdhay u badan yihiin gabdho gabdho gabdhaha aada waa ugu badan wiilash marka loo eego ayaga dhan wada faashiyoon ma ahan intooda badan treatmentii oo xirtaan barbaleymeeda ilkaha qof ilka toosinta dadka sbeys kale inta badan treatmentay u badan yihiin biraha ilkaha lagu xir waxaa lahaa baraakida lahaa ortha lahaa waxaa isticmaalaynaa compositkii bondin acid agin ayu wixii dhan adii baraaketkii laastigii waxaa kaleeto wire badan yihiin marka qalabaasa isticmaalnaa
aanka dambeyntii doctoreysa faadimo iyo faahfaahinku biidi aqabadoo ku qooyo kora hirdowka ilko lakiirow biro iyo weliba wadiiqooyinka langmarow anti ilkoyo hiranyin caqabadaha ka imaan kara waxaa ka mid ah yacnii ilkihii oo la xiray oo muddo xirnaaday lix bil sanad intaas xirnaaday qofkii inuu ilkaha yacnii barseeska markuu dhammaado ilkihii haddii laga furo qofkii oo yacni dhakhtarka wuxuu dhahaa waxaa u baahan tahay waxaa jiro ritener caag la dhahaa jiro caagaas ay ilkaha la geliyaan qofka hadduusan qaadanin ilkihii bil bil adi wax ka yar ilkihii sidoodii ay ku laabanayaan marba sida isbedel tartiib sidii ku laabanaa so barbalaaminka waxaasa ka mid ah waxaa kaloo imaan karo yacni intay burseesku socdo inta burseesku socdo waxaa kaloo imaan karo yacni ilkaha markii la xiro fasti way soo jilcayaan fahmi markaas kadib iliga waa dhaqaajinaa soo barbalaameeda way badan yihiin marka haddii qofkan waxaa laga rabaa inuu dulqaato qofkii hadduu dulqaadan waayo oo ku dhaho yacnii ilkahan ani waxaan barbaleema kala kulmay ilkahayga saan ka rabin waa caqabado badanaa ka imaan karo xiran yihiin waa caqabado badanaa jiro haddii la furo oo qaabkii dhakhtarka borseysku ku tilmaamay aa maraysay haddaadan marin waa ayagana barbaleema ka imaan karo may waa la sheegaa waxaa saasa u baahan tahay ilkahaaga barbalaankaasay qabaan muddadaasay ku xirnaanayaan waa kaasa waa loo sheegaa sida borseesku socdo iyo se wax walbuu dhacaya